أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa
dhulkan aad hadda ka warramaysaan ee turkistaan bari waxa uu ka mid yahay dalalka islaamka oo uu cadowgu kala qaybiyey kala jaridda dhulalkan waxay martay maraaxil waxay hore ugu kala qaybiyeen turkistaanta galbeed iyo turkistaanta bari haddana mar kale waxay turkistaantii galbeed ka sii dhigeen dhowr waaxood oo yaryar halka ay turkistaanta barina ay malaaxyada shiinuhu qaateen arrintan oo kale waxay ku sameeyeen soomaaliya iyagoo dhaqangelinaya natiijada shirkii baarliin ee kun sideed boqol afar iyo siddeetankii dhulkaasi waxaa ka socdo isirsifayn taasna waxaa u dheer waa dal islaam ah wey saan ishaaray waa islaamkooduna waa islaam boqolkiiba boqola waxaa haysta oo ku dhegganna waa dowlad mulxid ah oo ilxaadkeedu uu aad u cuyood garanayso shuuciyada oon diin iyo alle iyo aan hawlba ku lahayn
wa sababta maxaa keenaya waxay waxay rumaysan yihiin arrimahaas iyagay inay keenayaan ay ka hor imanayaan nidaamkan shuuciyaddii ay wataan marka diinna meesha lagama ogolo qowmiya in la sheegtana lama ogolo waxaa la yidhaha mulkiya khaaso iqdaaciya oo maarata qofka anaa waxaan loo beerahan iyo dhulka anaa dhulgoosga anaa iska noolaanayo dad baa ii shaqaynayana ma ogolo marka nimanku saasay uga daran yihiin
barnaamijkan oo la yidhaahdo xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari waa taxane aan idinkugu talagalnay inaad dhegaysataan bisha ramadaan taxanaha ayaa diiradda saari doona xaaladda ay ku nool yihiin muslimiinta reer turkistaan oo uu shiinuhu gumaysto waa barnaamij aad ka heli doonto xog badan oo kaa daahsoonayd wuxuu soo gelayaa xilliyada kale ah tobanka barqanimo iyo shanta galabnimo tobanka barqanimo iyo shanta galabnimo يرفع المحتال قومي يا إلهي والصديق الحق للعدوان آمر أيها التاريخ حدث عن رجال عن زمان لم تمت فيه الضمائر